Xanuunka teetanada ayaa ka mid ah cudurrada ku dhaca carruurta kuwaasoo la kulma dhibaatooyin kala duwan. Waxaa jira carruur badan oo Soomaaliyeed isla markaana la ildaran cudurkaasi. Dhakhaatiirta ka howlgala magaalada Jowhar ayaa ka hadla halista xanuunka teetanada ay ku yeelan karto carruurta iyo waxyaabaha sababa.
tetanus waa cudur oo cudurrada dilaaga ka mid ah oo markaasi ay sababto bacteria loo yaqaana Clostridium tetani Eh, waana cudur eh, inta badan ku badan eh, bulshada Soomaaliya dhexdeeda ah marka tetanus cudur khatar ah waaye oo life threatening ah oo nolosha khatar ku ah haddaan laga hortagin ama la daaweynin qofkan dhibaato badan u keensan karo marka bacterias ayaa dhalisay cudurkan bacterias waxaa laga helaa ciidda iyo meelaha dhastiga oo wasaqda ah oo markaasi eh, wasaqda badan ama waxyaabaha lagu shubo qashinka lagu shubo Eh, sidoo kale waxaa laga helaa animal feces ama saxarada xoolaha ama digada xoolahana waa laga helaa so marka bacterias halkaas ayaa laga helaa inta badan markii la dhahaa eh, calaamada ma leeyahay haa calaamada wuu leeyahay oo qofka inuu tetanus haysto lagu garanayo Eh, waxaa ka mid ah qofka inuu uu sameeyo waxa loo yaqaana lagjow lagjow waxaa waaye inuu qofkii qoorta inta gadaal ku dhegto goosihii qofka uu ilkaha isku dhajiyo goosihii afka kala fujin waayo Eh, qofka inuu jareeyo waxaasoo dhan waa calaamad lagu garan karo eh, inuu qofkan eh, tetana ay hayso Eh, yuu ku badan yahay cudurkan haddii la dhahaa Eh, cudurkan horta cid go- gooni uu ku badan yahay ma jirto laakiin inta badan dadka uu haleelo waa caruurta ka yar tobanka sano iyo hooyada uurka leh waa inta ugu badan dadka uu haleelo waa hooyada uurka leh iyo caruurta tobanka sano ka yar Eh, ma leedahay daawo haddii la yidhahdo horta qofkii ay haleeshay eh, eh, daaweyntiisa horta waa dhib badan tahay laakiin ka hortagay ku fiican tahay inkastoo hadda daawo la siin karo oo qofkii tetan hadday ku dhacay uusan u dhiminaynin eh, haddii laga eh, laga gaarsiiyo oo qofkii xanuun ku dhaca isla markiiba la daaweeyo oo laga gaarsiin kara laakiin daaweynteeda waxaa ka fiican inta badan ka hortageeda yani baashan talaal ay leedahay eh, oo hooyo uurka leh la talaalayo oo ilmaha yarka la talaalayo marka talaalkaas in looga hortago ayaa fiican laakiin daawo way leedahay oo qofka hadday ku dhacdo Daaweyn.
maxaa loo isticmaalaa qofka ay ku dhacday eh, tetano tetano dadka ay ku dhacday dawooyin badanaa jira oo loo isticmaalo oo lagu daweeyo oo isbitaallada laga helaayo marka qofka ay ku dhacday daawo looma helaayo la dhihi maayo sida ida boolid camal ma ahan Ilaa qofka da- cudurka dabeesha qofka haddii marku dhacdo waxaa waaye waa qofkaas waa uu naafooba oo weligiis naafo iska hanaya laakiin ida saas ma ahan oo qofkan cudurka markuu ku dhaca intuu haaya bal laga daaweyn karaaba oo markaasi laga xalin karaa way ka duwan tahay marka cudurada kale iyada
Waa gartay cudurkaani ma leeyahay wax talaal ah.
Eh, talaal ma leedahay haa talaal waa leedahay talaal la yiraahdo eh, eh, t i g ayay leedahay oo markaas tetani immunoglobulin loo yaqaano kaas ayaa lagu talaalaa Eh, badanaa hooyada uurka leh waxaa la talaalaa labaatan iyo toddobada ilaa iyo soddon iyo lixda isbuuc ee uurkeeda marka uurkeeda uu jiro labaatan iyo toddoba ilaa iyo soddon iyo lix isbuuc intuu dhexdiisa uu jiro ayaa badanaa hooyada uurka la talaalaa t i g waayo tetan lahaan lagu talaalaa ilmaha yarka ana waxaa la- la- lagula taliyaa toban sano cudun kastoo toban sano ka yar hadduu hore u qaadan talaal in talaalkaas u qaato oo tetanada inta badan ciyaalka markay dhashaan adbeet markay dhashaan ilaa iyo usbuucyada ugu horeeya la siiyaa laakiin haddii ilmaha marka hore oo ay dhalanayaan macna ay heli waayaan ama cunug baadiye uu ku dhashay ama jaanis uu u waayey waxaa lagula taliyaa cunug kastoo toban sano ka yar inuu qaato te- eh, talaalka tetanada marka saas ayaa lagula taliyaa talaal way leedahay kale bulshada ku nool Jowhar ayaa lagu taliyaa in ay hubiyaan in carruurtooda ay helaan talaalada asaasiga ah gaar ahaan talaalada teetanada.